meesha aan maanta taagannahay waa qawrihii maclinuur waxaan halkan ku dhimatay sagaashan iyo laba carruura waxay kaga dhimatay dadka soo barakacay maanta waxaan u malaynaa haddii qalbiga soomaaliya isu wada furan yahay in intaas in ka badan la arki lahaa waxaan leennahay waxaa lagu jiraa xaalad aad iyo aad u liidata maamulka garasbaalley annagu waan soo dhoweynay meesha waan soo dejinnay waxaan ka saacidnay sidii lagu heli lahaa amni sidii lagu heli lahaa biyihii laakiin ma awoodno in intaasoo kun oo qoys aan quudinoo raashin gaarsiin waxaan ka codsanaynaa dadka muxsiniinta ah ee ilaahay wax u dhiibay dadka inay soo gaaraan hay-adaha sidoo kale waxaan ka codsanaynaa dadku waxay degan yihiin qawuuro dushood guri ma haystaan baad ma haystaan caafimaad ma haystaan carruurtina waxay u dhammaanaysaa cudur waxay u dhammaanayaan waa cudurro sida cudurrada faafa sida jadeecada iyo cudurro nagu soo kordhay oo ah in qofkii uu bararo kabacdi uu dilaaco uu ka dilaaco dhanka ee dhuunta uu dhinto